جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga al andalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah dowladaha masar iyo suudaan ayaa ku dhawaaqay inay qaadaceen biyo xireenka itoobiya ka dhistay webiga niil qaar ka mid a xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya ayaa ku eedeeyey guddoonka baarlamaanka ridada inuu hortaagan yahay furitaanka kala fadhiga baarlamaanka ridada fuqarada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaana ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ee baay iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaas howlgalla khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gado iyo shabeellaha hoose maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duuro caafimaad u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada rab dhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax axad ah taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dowladaha masar iyo suudaan ayaa ku dhawaaqay inay qaadaceen biyo xireenka itoobiya ka dhistay webiga niil sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame xilli ay dowladda xabashida etoobiya isku sii diyaarinayso inay si rasmi a xarigga uga jarto biyo-xireenka muranka badan dheliyey ee ay ka dhistay webiga niilka ayay diidmo adag kaga timid dhanka dowladaha masar iyo suudaan xukuumadda riddada masar ayaa markii ugu horreysay sheegtay inay qaadacday ka qaybgalka xafladda lagu furayo biyo-xireenka ugu weyna qaaradda afrika iyadoona dowladda etoobiya ku eedeysay inay ku xadgudubtay dhammaan heshiisyadii ay horay ula gashay ee ku saabsanaa adeegsiga biyaha webiga niilka war-saxaafadeed si wada jir ah ay u soo saareen wasiirada waraabka ee dowladaha masar iyo suudaan ayay ku sheegeen in tallaabada etoobiya kusoo gebagabaysay biyo-xireenka alnahda ayna ku buuxisay waaskooyinka biyo-xireenka uu halis gelinayo qoondada ay dalalkan ku leeyihiin webiga niilka buluugga ah hanis weylim oo ah wasiirka biyaha masar ayaa sheegay in dalkiisa uusan ka qaybgeli doonin casuumaddu abiy axmed u diray dalalka afrika islamarkaana ay suudaan kala shaqayn doonaan sugidda amniga biyaha ee webiga neelka buluugga ah cismed qoreyshi cabdalla oo ah wasiirka waraabka suudaan ayaa isna sheegay in khartuum iyo alqaahira ay mowqif midaysan ka qaadeen arrimaha biyaha webiga niil oo uu ku siifeeyey khad cas labada dowladood waxay isku raaceen inay wada ilaashadaan xuquuqda ay ku leeyihiin biyaha webiga niil ayna ka soo horjeedaan xadgudubka ay etoobiya samaynayso ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay masar iyo suudaan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay in biyo-xireenka webiga ee la dhammaystiray oo uu sanadkii soo saari doono koronto qiimaheedu gaarayo hal bilyan oo dollar oo uuna fakhriga kaga saari doono malaayiin qof oo etoobiyaan ah isagoo iska inatiray xiisadaha xooggan ee ka dhashay dhismaha biyo-xireenka mahadsanid nuur cali qaar ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedeeyey guddoonka baarlamaanka riddada inuu hortaagan yahay furitaanka kala fadhiga baarlamaanka riddada xasan cabdiraxmaan ayaa ka waramaya war-saxaafadeed ka soo baxay xildhibaanada mucaaradka riddada ee ku jira golaha ay ugu yeereen samata bixinta ayaa ku eedeeyay guddoonka baarlamaanka riddada oo uu ugu horreeyay aadan madoobe inay hortaagan yihiin furitaanka shirka baarlamaanka riddada xildhibaanadan ayaa sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka riddada aadan madoobe uu ku fashilmay inuu furo kalfadhiga baarlamaanka oo lagu waday inay furmaan bishii lasoo dhaafay waxay ku eedeeyeen aadan madoobe iyo guddoonka baarlamaanka inay ku milmeen waaxda fulinta ee dowladda riddada ee xasan gurguurte xildhibaanada bayaanka soo saaray ayaa sheegay in aadan madoobe uu ku tuntay dastuurkii riddada u yeelay kaasoo ay sheegeen in uu baal maray kulammada baarlamaanka riddada ayaa weli furmin xilli ay taagan yihiin khilaafka siyaasadeed oo u dhexeeya xasan gurguurta iyo siyaasiyiinta mucaaradka riddada kaasoo salka ku haya arrimaha doorashooyinka baarlamaanka riddada ayaa la rumaysan yahay inuu gacanta u galay xasan gurguurte kadib markii dhaqaale uu siiyey guddoonka baarlamaanka riddada kuwaasi oo hadda amarka ka qaata gurguurte mahadsanid abu xasaan fuqarada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga bay iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaas aanu ka hormarno wilaayada islaamiga bay iyo bashiir muxuudiin abu ayman
maalin sabte tumi afarta bilo rabiul awal weliba bilaawahaynaa qaybintii xoolihii zakawaadka ee degmada urfurow insha allahu tacaala maqyaalkii iyo haddii weerana marka ma baha ardeed surna goobtii oo laga qeybayahay xoolihii zakawaadka
sakada waa rugniga saddexaad ee tiirarka islaamka sanad kasta bisha muxaram ama sako maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxay ka qaadaan dadka ay ku waajibto xoolahooda sida geela lo-da iyo ariga iyadoona la siiyo dadka uu allaha u qoondeeye ee mudan iyada oo uu taa ka duulayo ayuu maamulka wilaayada islaamigaha ee baay si gaara xafiis ka qaabilsan sakada wuxuu si toosa u bilaabay qaybinta sakada xoolaha nool ku dhowaad boqol qoys ayaa ka faa'iidaystay sako qaybintana ugu horeyn laga bilaabay degmada ufurow oo ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamigaha ee baay iyadoona la siinayay dadka shan neef oo ari ah qaar ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijiri lagu siiyey sakada xoolaha nool degmada ufuro oo ay wareysatay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay heleen iyagoo halkaas ugu daceeyay mujaahidiinta iyo dadkii kol hore laga soo qaaday sakada maay abdilimaan midiro dhare ufurow yarow ufurow maanta maxaa ka socda ma ku socdee maanta zakawaadka ayaa la meengdhiibiyahay ilaahay barakaay sanneef iringa la isay ilaahay maaragna gaalada jibay muslimiintana ee ilaahay guulay farxadda isay labte boqolkii boqolo eed ayaa maaragna un ya un ankabaraha sagna ilaahay muslimiinta guulay markaana saasu insha allahu kadoayna kadoayna ilaahay barkaa maamulka muslimiinta oo zakaado un laafu qaada ilaahay qoolojo marna un ambaday ambarakaay muslimiintana maamulkana marna un hakamaasanyin ilaahay kuguulsiyaalana gaalada jibi aamiin insha allah maywa deegaankan degmada ufuro waa laree magaageena cabdullaahi madeegana laree cabdullaahi bal ka waran maanta ufurow maxaa ka socda ufuro may ku socda dhiibintii zakuwaadka iyo ku socda sharafle oo mahadleeya ku socda marka kaaka jar adi maxaa lagu siiyey
ana sharneefa la isiy himahasinyin walaayada oo maamulka intilow eed iyadana himahasinyin arday gaaladan alla ajibi muslimiintana alla hadowiyay saasalana war hadday boqol kiiba boqol waaye eed iyada dhanka mahasinyin arday waa kaas ilaahay hoola joon barakaay war badana baraka laalasi saasaanka do-aayo
ufuro ufuro ufuro ufuro meesha soodee maasha allah ilaahay ka mahadsanno farxada meeku dareerta sharmeysirmeelisi muslimiinta meekasta oo iyo nugan ilaahay nugan galaan qur'aanka ilaahay allaga shay ilaahay tuugan intii meesur nugan ka guulaysadaan gaaladan ilaahay meeku jibi in ilaahay hoolaj oo umbadi oo barakayni imaan allah sii haaniyo kaxajiyan u ilaadiyo waan kasii sireenanaankawean aamiin insha allah ufuro kasugana degmada ufuro maasha allah umada sekinen geedaasi sagneefa galante kahaay eedaan faraasagna galantin guud anan koy gaalada anan noojidi
ugu dambeyn suldaan cabdulwaaxid macalin xasan suldaanka guud ee beesha luwaay ayaa aada u soo dhoweeyey howlaha sika qaybinta ee wilaad islaamiga ee baay ee ka sameysay degmada ufurow
maanta magaalada ufurow waxaa lagu qaybiyey sakadii oo laga soo qaaday dadkii nisaabka ka go-ay oo muslimiinta ah lagu lahaa sakada haddana lagu celiyey dadkii masaakiintaha iyo fuqaradii la siinayey si fiican baa wax looga qaybiyey ari baa la siiyey nidaamkooda kolley meel fiican buu marahayaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in nidaamkan uu noo xoojiyo muslimiinta kor ha ka dhigo si ay masaakiinta ay wax u helaan naftirkooda haddii aan ahayn muslimiinta owalba waa la qaadi jiray saka nin wax siin jirinna ma laha laakiinse hadda waxay heleen xaqii ay lahaayeen marka waad u jeegtaa kolley insha allahu sakadii saas baa loo qaybiyey wax dhibaataana kama dhicin dadkana si tartiib ay u qaybsadeen inta kale waxaan u maxdelinaynaa allihiina abuuray tan kale mujaahidiinta aan u maxdelinaynaa iyo ciddii intaas suurtagelisayba idaacadaha naftirkooda aad bay muhiimad gaaray u leeyihiin waa waa dhegaysanaa meel kasta wax lagu qaybiyo iyagana soo gaarsiiya ilaahay ha barakaayaan leenahay dadkii ka shaqeeyana ilaahay maskaxdooda iyo maalkooda iyo murqooda u barakeeyo si aad dadka marka waxaan idinkula dardaarmi lahaa nafsirkiina dadaalka sii wada insha allah maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in degmooyin hor leh iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay ay kasii socoto qaybinta xoolaha sakada ah oo sanadkan allah idinkii ay ka faa'iidaysan doonaan kumanaan ka mid ah dadka ay shareecada u qoondeysa inay helaan sad wixii allah uga qadaray sakada xoolaha qaybahooda kala duwan oo laga soo qaaday dadka uu nisaabka xoolahooda gaaray xadka waxbixinta laguna celinayo inta uu allah kitaabkiisa ku amray in la siiyo mahadsanid abu ayman iminkane wilaayada islaamiga hiiraan iyo marwaan maxamed oo inoo faahfaahinayaa boqolaal qoys oo isugu jirta fuqara iyo masaakiin ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalooyinka beledweyne iyo jallaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna ayaa markan si weyn uga faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanada hoostaga labadaasi magaalo deegaanada booco luqjeelow yucubka show buurweyn ris iyo deegaanada kale ee hoostaga beledweyne iyo jallaqsi ayaa laga qaybiyey boqolaal neef oo saka ah kuwaas oo la siiyey fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanadaas sheekh axmed deere oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo kelimad qayim ah ka jeediyey mid ka mid ah fagaarayaashii laga qaybiyey sakada wilaayada hiiraan ayaa la dardaarmay dadka sakada la siiyey aayado fara badan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala salaada la xidhiidhiyey taasoo rugni ah dawla islaamiyana la amray inay soo ururiyaan taas ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay la amray weliba inay duceeyaan markay qaadayaan ilaahay baana joojiyey iyadoo la qaybinayo oo sakadii la qaybinayo oo la siinayo dadkii xuquuqda u lahaa allihii horta awalan ayaan ku shukrinaynaa noo keenay arrintaa ayadaa na waafajiyey maradiisoo muxuu ahaa fikradda keentay iyo dadkii fuliyeyba waxaan leenahay ajri iyo xasanaad badan allah ka siiyo waxaan wada ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray abu muusa alashcari cabdilaahi ibnu qays iyo mucaad ibnu jabal ayuu yaman u diray wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslimka ahaa ee dheeraa tawxiidka inay ugu yeedhaan hadday idinka ajiibaan in salaada lagu leeyahay shan salaadood hadday shanta salaadood idinka leeyihiin in zakada la qaado zakadii laga qaado tuukhadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo qaadayaa dadka tujaarta ah waxaana lagu celinayaa dadkii masaakiinta iska lahaa oo qaybabka la sheegay innama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum ilaa aakhir laaya aaya sideeddaa sife ayaa lagu celinayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maantana waxaa fadli weyn ilaahay shukriga oo mahaddiisa ah inaan taagannahay iyadoo la qaybinayo oo bannaanka u taagannahay waa farxad weyn allah noo daa'imiyo ilaahay subxaana wa tacaala zakadaa la qaaday ee dadkii muslimiinta laga qaaday ee iyagii lagu celinayo ilaahay roob ha noogu keeno gaaladana allaha ku jebiyo fuqaradiiyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga jallaqsi iyo beledweyne ee la siiyey sakada xoolaha nool ah ayaa wilaayada hiiraan kaga mahadceliyey sakada xoolaha ay siisay maxamuud cabdi cumar islaam kor allah ka dhiga walaayada islaamka waxaynu ugu rajisay shan neef oo ari ah haa insha allah xaq walaayada waana siisi quracle ibraahim baadacada maasha allah cishow maasha allah allah barakeeyo xoolahan show maasha allah bashbashii barooqa alxamdulilah waxaa la qaybin xoolaa la qaybinaa sakaawaadka alxamdulilah ilahi mahadiisu waa maasha allah xoolo shan neef oo ari ah oo nidaamsan maasha allah maasha allah allah barakeeyo ma dhaqaalaysan rabtaa mase waa dhaqaalaysana maasha allah cumar maxamed jaasar
magacayda cabdiweli abuukar waxaan jooga buurweyn waxaan joogaa show shan neefaari ayaan halkaan aan gacanta ku dhixi waa kaa khayr waa maasiiye khayr allaas الله جبير امين امين والله اللي ولا غالي سنينا مقعي يوسف يوسف علي شوف شنه فقري ولايده اسلاميه
wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya waxaa weli si habsamale ay kaga socota qeyminta sakada xoolaha nool ah taasi oo ay si weyn kaga faa'iidaysanayaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga mahadsanid marwaan howlgalla khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gado iyo shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalqarax ah waxa ay la beegsadeen bariisin maleeshiyaadka ridada ay kaga sugnaayeen gudaha degmada afgooye waxaana ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay laba kalena ku dhaawacmeen dhanka kale wilaayada gado ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay duleedka degmada baardheere ee gobolka gado waxaana weerarkaas ku dhaawacmay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray samatar cabdishakuur ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duuro caafimaad u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga bakool sida warbixintan mar kale uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowradan oo socotay muddo saddex maalinna waxaa ka faa'iidaystay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool dadka sida gaarka uga faa'iidaystay dowradan waxaa ka mid ahaa ganacsatada macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka kuwa madaarista iyo macallimiinta iskuulaadka dhallinyarada kawaanleyda farmashiyaasha waxaa sidoo kale dowradan oo si gaara faydhowrka ugu saabsaneyd ka faa'iidaystay gabdhaha ka shaqaysta maqaayadaha kuwa guryaha joogo iyo gabdhaha iibiya hilibka iyo caanaha kuwaasoo dowrada kadib si gaara loola dardaarmay munaasabadii dowradan lagu soo xirayay oo ka dhacday gudaha degmada rabdhuure waxaa ka qayb galay nabadoonno waxgarad culummo iyo martisharaf kale ugu horeyn mid ka mid a culummada degmada ayaa la dardaarmay dadkii dowrada loo soo gabagabeeyey tankada bayna isdardaaramaane waxyaabihii maktabka caafimaadka dhiibtis faydhowrka masad nadaafadda beryaan duruusti dadsiyaay in la dhagangeliyo laka camal falo lankasta gooskishay ku bilaabo yaan isdardaaramaan marka may waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iimaanka may ka sheegay meelanka sarayd qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadatu ladaa cani dariiqiyeed meele hoosanka jarta oo iimaankan ka liidata hoosanka jarta jididka shawaaricda bulshada ka dhaga maasa lasla widaaga andhila ku zuuliya dhabka maleeqmadkeer garaar oo ka qayb galay munaasabadda ayaa dhankiisa kelimadan munaasabadda ka jeediyey bulshada maynka baagane dowladaas inisa sax e liinqaadada lininka nagnaga maalin kastaba lahaniingnagado lininka nagnagda bulshadana qaadata walbadan ku faa'iidnigeeka caafimaadka sada hortiimaa ku bedelinyi sadana nin sheegi caafimaadkaas eedan qaadana bulshada ndaasa in sheegana ma ilaahay ingama hadiyaane dadki dowladaas haniin galgaali ilaahay ajaray xasanaad ku sii unin haani ilaahay may buu ahaa qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowradan ayaa faahfaahin ka bixiyey duruustii ay qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iidaysteen muddada saddexda beri ee dowrada ay u socotay bismillaahi kolba may ku faa'iidnay dowradan saddex maalmood degmada rabdhowra ku socota dhinaca caafimaadka hajeneen ku koyti ani cudurrada faafaw luku hortaga ani dhinaca caafimaadka dee kolba walbadanba dad leen ku sheegi caafimaadka sidii dad liinka sheegay liinqaadada nadaafadana laka shaqeeya tan kale raashimada dhacay haddii ganacsatada inun hangadna ani raashimada dalka ka bahawle isticmaala kolley dooradii sideedii maalmood ninsooti iyageyga gebagabee may badaa indeen intu ku hadala qiibto oo caafimaadka maadaama waxyaabo badan nin sheegay kumadayn qiibta caafimaadka guud ahaan faydhowrka nadaafadda ada guud ahaan nadaafadda iska jarta may kalena nin sheegay dadka oo daawooyinka ka adayaan iniyo on isticmaalna daawo oo dhakhtarhan korna iniyo on isticmaalnana nin ku sheegoy ma ilaahay subxaanahu watacaala aan ka mahadiyaane wano roogna degmadii rabdhuura macallimiintii dugsiyadii iyo macallimiintii iskoolkii inay iska jarna dooradii sadde maalmood nin socotay maktabka caafimaadka qiibtis faydhoorka nin gobadii waxyaabo badan oo muhiimanana ninku ka hadali ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka mahadiyaana waxyaababa kala duwanaa laka tataabadi madaariista sida iyo kafayleyin sida ulaada caafimaad iyo koranka kaxaw waxyaabo badana ninku ka hadali una adigeegan dhanka kooba korna mid ka mid a gabdhaha ka faa'iidaysatay dowrada oo dhankeeda la hadashay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahisay dowrada ay qaateen iyo dardaarankii loo jeediyey anoo degmada rabdhowra rooga dowralanin fuliisada maalmood caafimaadkoodalaas ma ilaahay inkamahadayna geek wala una lanin sheegay dhana kastayowa lanin ku sheegay dhanaga mugaayido dhanaga oo aragda iyaalka nuujintiyo dhanaga oo ma aragna kawaanka dhana kasta yaara walanin ku sheegay raashinka kan manfacaadka le kan manfacaad banglahayn raashinka wadanka ini manfacaad ley yaa lanin sheegay may kale lanin sheegay ini aragda raashinka kiborotiin le iki borotiin lahaynelana bari kan sokortulkolaawi kan kale lana bari والبعض من فاس إن عين اللي نفهمي إلهي مسلمين تقل قاعد إلا إنكين جيدي إلهي ما يسانك آخرا ككبا mahadsanid abu xasaan warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligaana waa naga intaas intaan warkan war la mid ah aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu